waa dagaalamaynaa waa kacaynaa rag iyo dumar maanta uma baahna maanta uma baahna saxaafad la qabto iyo hadal la qabto iyo waxaa uma baahna waxay u baahan tahay xabad iyo ciidan iyo rag iyo xoog waxaan leeyahay oo kale ku darayaa intaa dadka laascaanoo dadka ka qaxinaya ee guura leh meel aanu u qaxaynaa ma jirto hadday dagaal noqoto gudaheedaanu ka dagaalamayna hadday xorayn noqoto gudaheedaanu wax ka xoraynayna hadday qabsasho noqoto gudaheedaanu ka wax ka qabsanayna ma jirto bannaanaanu uga baxayno iyo meelaanu uga qaxayno iyo maato laga rarayo iyo tuulooyin loo guurayo midna dhici mayso maanta nin kasta oo dhulbahanta ah oo halka jooga iyo mid meel dheer joogaba waxaan ku baraarujinayaa inay ka qayb galaan dagaalkaas inay dagaalkaa ka qayb galaan inay xabadda qaataan inay ku ridaan inay daaqadaha ka toogtaan inay guryaha dhexdooda ka dagaalamaan inay laamiga ka dagaalamaan inay wixii tuutale haysata dilaan waxaa waxaa igaga daran maalintii dhoweed markii gabdhaha la laayey ee halka lagu laayey ninka baro saabka kaa khudbadiisii waad dhegaysanayse meesha magaalada wuxuu yidhi ciidan nabadgelya xabadaha ridado tuug bay ku ilaalinayeen dhulbaxantaa tuug noqday miyaa macnuhu macnuhuma waxaa weeye dhulbaxantaa tuug noqday hadda xilku wuu iskaga tegi doonaa ninkaas somalilan wuu iskaga tegi doonaa taariikhdaana qori doonta